أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon in ka badan soddon askari oo yugandhiis ah ayaa bakhti ay dhaawac ku noqday dagaalo culus oo mar kale ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya ay afduub xoogan ka wado magaalada muqdisho multaqa ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna bogaadinayay guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa boqol neef oo diya ah u kala wareejisay beela walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada inay xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika dowladda kaafiradda ruushka ayaa wadda qorshe ay ku doonayso in galangal xoogan ay ugu yeelato qaaradda afrika يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن waa subaxnimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan soddon askari oo yugandhiis ah ayaa bakhti ay dhaawac ku noqday dagaalo culus oo mar kale ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose dagaaladan oo lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maliishaadka murtadiinta ayaa shalay mar kale waxay ka dhaceen duleedka degmada afgooye waxaana allah fadligii lagu dilay ilaa saddex iyo toban askari oo yugandhiis ah halka lagu dhaawacay siddeed iyo toban kale sidoo kale waxaa dagaaladaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maliishaadka ridada ay ku leeyihiin deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho dhanka bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday saldhigga murtadiinta ee degmada waajid xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda ridada soomaaliya ay afduub xoogan ka wado magaalada muqdisho sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeenna abuushayba degmooyinka gobolka banaadir waxaa ka socda falal burcadnimo oo ay maleeshiyaadka kooxda ridada ku dhibaataynayaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho dadka ayaa ka cabanaya maleeshiyaadka gaadiidka sida qasabka ah ku qafaalanaya kadibna dadka uga cagajuglaynaya waxayna ku qasbayaan isdiiwaangelin qayb ka ah doorasho kusheega dhacdooyin dhowr ah oo qaarkood dad shacab ah nafta lagu dhaafiyey ayaa laga soo calaamadeeyey magaalada muqdisho maleeshiyaadka kooxda ridada ayaa waddada u istaaga gaadiidka beelka ah iyo bajaajta waxayna dadka u qafaalanayaan dhanka saldhigga booliska halkaasi oo laga qorayo isdiiwaangelin qasab ah xildhibaan cabduqaadir cosoble oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda ridada ayaa xasan gargurta iyo kooxdiisa ku eedeeyey in si qasab ah dadka ku diiwaangelinayaan isagoona ka markhaati kacay dhacdooyin si qasab ah dadka loogu diiwaangeliyey
haddaan laga laabanna wadankaa lagu burburinaa registrationka aad tilmaamayso waa hadda aad ii sheegayso meesha xoog uga socday waa magaalada muqdisho iyadana qorayaa lagu suubinayo not only dadka muqdisho degan maahan qofkii la arko jidka lagu arkaa inta la istaajiya laa isregister garay waxaa aniga cabdiqaadir aan la kulmay qof mas-uul ah oo ka yimid gobollada oo safar ku yimid shaqo u yimid magaalada xamar oo yidhi jidka askari igu qabsaday oo lee isregister garay waxaa u fahmay registrationka noocan inaan laga rabin codayna laga rabo keliya magacyo in lagu aruursado oo meel lagu register garaysta keliya laakiin ma ahan waxay la yaqiinay oo registration ahaa oo sometimes ninkaa wuxuu ii sheegay islaan dhinaciisa joogta oo qori lagu soo wada inay tiri war magaa xaafatay la iska soo register gareeya aniga may haddana wax register garaysta la dhahayo isbuucyadii lasoo dhaafay ayay murtadiintu habdhaqankan cusub oo ku dhibaataynayeen shacabka muqdisho waxaana xusid mudan kumnaan kun oo qoys isaga guureen caasimada sababa la xidhiira jujuubka ay kala kulmayaan murtadiinta dadkaasoo qaar badan oo ka mid ah u guuray wilaayaadka islaamiga ah halkaasoo ay ka helayaan ammaan iyo degnaanshiyo taam ah mahadsanid abuushayba multaqa ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna bogaadinayo guulaha mujaahidiinta ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeena cabdiqani moxamed شبابي مضات الفتوح وجيش الفساد مضى للفرار جيوش الشباب مضى للفتوح وجيش الفساد مضى للفرار فها هو نصر الإله بدا يلوح كمثل الشروق انتشر multaqahan oo ahaa mid lagu bogaadinayay guulaha mujaahidiinta oo ay ugu horeyso furashada degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday beerta shareecadaha ee bartamaha suuqa degmada boqa qable waxaana multaqahan soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horeyn waxaa multaqaha ka hadlay oo kelimad tawciyaha ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga xaqii baadilka loolan baa ka dhexeeya ilaa qiyaami saaca loolankaas waa jiraya xaqa ha la taageero nasriguna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballanqaaday mu'miniintu u ballan kaana xaqan calayna nusru lmu'miniin dagaalka socdana alla subxaana wa tacaala mu'miniintuu la jiraa gaaladu maray liibaanayaan ma jira innahu laa yaflaxu lkaafiruun buu ilaahay maray liibaanayaan malaha meel walba waa ku jabayaan wain yuqaatiluukum yuwalluukum ladbaara uma laa yunsaruun hadday idinla dagaalamaan dabaday jeedinayaan buu ilaah yidhi marka nasrigaas ilaahay noo ballanqaaday annasru xaliifu lilmuslimiin waana haynaa gobolkeennaan maanta ku haynaa waxaa weeyaan jihaadka bariga afra ka socda ayaanu haynaa nasriga alla na siiyey ilaahayna waxaa weydiiya inuu dhammaystiro nasriga futuuxaadna na siiyo magaalooyin kale iyo meelo kale ilaahay noo furo sidoo kale goobta multaqaha ee degmada buqa qable waxaa kelimad ku baxaysa luqadda carabiga kana hadlaysa nasriga iyo futuuxaadka mujaahidiinta ka jeediyey mid ka mid ah dhallinyarada degmada buqa qable أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الليلة المجيدة أرحب جميع الحضور الكرام والضيوف الأعزاء وأقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم من قادة نحب كالمسك في الشيم أو كالأنج بالشهب أجملتم الحفل شكرا في مجيئكم وليس ينكر فضل من ذوي الحسب أضاء من بدنا من نور أوجهكم وضاب من عيشنا ما كان لم يضب إن في الجهاد في سبيل الله رفع الذل عن أمة المسلمة وما فتئ المسلمون منذ غابت عنهم هذه الفريضة الإسلامية kalimaadka laga jeediyey multaqaha ka dhacay degmada buqa qable waxaa sidoo kale kaalin weyn ku lahaa odayaasha dhaqanka iyo abwaanada ku dhaqan wilaayada hiiraan iyadoona bulshada ku booriyey garab istaaga mujaahidiinta ragga maaragtay mujaahidiinta ah soo ho'iyey guulahanan ku naaloonayno ee halkan aan taagannahay waxaan leenahay jazaakum allaahu khayr nasrigii israacraacay laga soo bilaabo bishii shacbaan ilaa hadda oon joogno bishii safar aan joogno guulihiisa soo raacraacay oo ilaahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaalaa sababnay u ahaayeen ragga mujaahidiinta ah ee badoogeysayaalka ah ee ku jira taquurta waxaannu leenahay jazaakum allaahu khayr haddaan nahay golaha nuqubada islaamiga ee walaayada hiiraan waxaan leenahay adeerayaalow ducaqabooyinkiiow wiilasheeniiow miciinna ayaan nahay garabkiinna ayaan joognaa diinta islaamkuna ma naaquusaysa in sha allahu tacaalaa
migu been kumari maay allana mowlahey waaya migu been kumari maay allana mowlahey waaya nimankii malaay nugu matelay oo malab dhawowaaya moori iri maxaas meel dhahaan oo macalka hiiraane murtadiinta meeshaas waa lakala miiji murtadiinta meeshaas waa lakala miiji lawada mowle oo wax moogeene annanka madaxiyo maalma doonayna diintan macaana rabnaa ina makaanayna walaalayaal waxaan fiirsannay ilaaha ku mahadsan maqal iyo muuqaal sidoo kale waxaa cusub mudan maktabka dacwada xarka shaal mujaahidiin habeen iyo maalin saacad kasta markii la furo idaacadaha waxaad dhegaysanaysaan ama dhegaysanaa xafaladaha la soo xiraayo sidaanoo kale ummadii diinteedii la baraayo gowraan la soo xiraayo tartanna la soo xiraayo macaahiid la soo xiraayo ayagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajirkooda ha badiyo garguurtiyo geeshkiisa wakaa guura gebi ahaantooda guuldarro garabka loo saari gooriya ayaane gurmadkii islaamka ka imaaya gees walbee guryo lagu nagaada iyo gaara lala saxda diida guyaal badane gadgadoonku waayaha wuxuuna gooyaaba wataa aan gaarna guusha gebi ahaanteeda allahu akbar
multaqahan ka dhacay degmada buqa qable ayaa sidoo kale gabagabo u ahaa dowraad diini ah oo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable sida macalimiinta ganacsatada dhallinyarada iyo haweenka muslimaadka وراحة كانت لهم الغبراء فشكر لأسادنا في الثغور أبيتم إلى أن تكونوا أحرار فصبرا جيوش الإله الودود ونرجو لكم في جنان الغفور wilaayadda islaamiga ee galgaduud ayaa boqol neef oo diya ah u kala wareejisay beelo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed waxyaahadii kala wareejin u dhexaysay beelaha muslimiinta ah ee mursado iyo wacaysle ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda arrintaasoo ay garwadeen ka ahayd wilaayada diyadan ayaa lagu yeeshay beesha mursado oo nin ka dhashay uu dilay nin kale oo u dhashay beesha wacaysle waxayna maxkamadda islaamiga wilaayada galgaduud ku xukuntay boqol neef oo geel ah oo lagu qiimeeyey konton iyo sideed kun afar boqol oo doolar ah munaasabad ka dhacday gudaha magaalada caalbuur ayay beesha mursade lacagtaasi diyada ah ugu wareejisay suldaanka iyo odayaasha beesha wacaysle iyagoo ku sii wareejiyey wakiilka warasada cismaan cabdi gacal oo ah ninka dhintay waxaa munaasabadda goobjoog ahaa odayaasha labada dhinac waxaana ugu horrayn ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha mursado oo dhigooda wacaysle ku wareejiyey diyada lagu yeeshay halkan waxaan ugu heshiinay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala boqol neef oo geela ayaa laga xukumay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa xukun dabadiina waan ku qanacnay haddaan nahay beesha mursade walaalehna beesha heer wacaysrana way ku qanceen boqol neef oo geela oo u dhiganto konton iyo siddeed kun iyo afar boqol ayaan halkan ku kala wareegsanaynaa waxaana rabnaa inaan ku wareejinno walaalaheenna beesha heer waceys leh insha allahu tacaala ayaguna waxay ku wareeji doonaan biidni illaahi tacaala weliyu demka iska lahay insha allahu tacaala waa kitaabka ilaahi aan ku wada qanacsannahay asagaan mataqaana ahaan u wada xugun tagnay asagaan maaragta ku wada heshiinay ilaahay baa ku mahadsan muslimiinta kale oo hareeraha joogtana waa inay usoo xugun tagaan ilaahay kitaabkiisa qaataan waa wax ilaahay ummaddiisa ka rabo cibaado ah intaas kadib odayaasha beesha wacaysle oo ugu horreeyey suldaanka beesha ayaa goobta munaasabadda ka hadlay iyagoona sheegay inay la wareegeen lacagta diyada ah ee lagu xukumay beesha mursade haddaan nahay beesha heer wacaysle anigoo ah suldaankii beesha wacaysle waxaan maantay u qabannay waratadii ismaan cabdi gacal oo ku sababaystay gacanta nin ka mid ah walaalahayn heer mursade xoolihii shareecada ilaahay ay ka xukuntay waan ka qaadnay waxaana ku wareejinay wakiilka waxaan leenahay wajasaakum allahu khayran baan leenahay saas iyo si ka fiican aan ku dadaalno waxyaaba hadday dhacayaanna un waxa weeye sida hadda aan ku xalino quruxda badanne inaan sii fasisinano meeshaas aan ku hankino aan dardaarmi lahayn kulligeyna aan isla qabanno wax kastaoo dadka carqaladda iyo nabadda aan haysanno oo aakhiradaina ku dheelaya wabilahi towfiiq waxaan walaalaha mursade ka guddoomaynaa geelaas boqolkaas halaada waa ka guddoonnay walaalaha waxaana u guddoonnay waraasadii ismaan cabdi gacal insha allahu tacaala dadka dhaxalkeeda iska lahayn insha allahu tacaala gacanteeda ku ridi doonaa markana wakiilka warasada diyada loo xukumay ayaa madasha ka hadlay isagoo sheegay inuu haysto lacagtii diyada ee loo xukumay warasada nimanka beesha reer murursade xoolihii kutubka ilaahay ku laasimay waxay u dhiibeen beesha reer wacaysle beesha reer wacayslana aniga oo warisadii ismaan cabdi gacal ka wakiilahay ii dhiibtay waana u haayaa hoolahaasu boqol halaad oo geela oo kutubka xugmiyey waaye una dhiganta konton iyo siddeed kun iyo afar boqol oo doolar warisadii ismaan cabdi gacalna anaa u haaya ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa kelmid ka jeediyey munaasabadda isagoo la dardaarmay odayaasha labada beelooda ilaahay wuxuu nagu soo gudbiyey maaragtay nidaamkii ama dagaalkii qabiilka qabaa'ilka soomaaliyeed oo wilaayaadka ku nool maanta ilaahay kusoo gudbiyey waxay joogaan hoos joogaan raaya towxiid dadka markan barisay rabaan sidaasi waxay rabaan wacyigelin badan ay rabaan arrintaas marka odayaasha insha allahu tacaala inay ka gaabinin waana dadka aada u fiican yihiin runtii waa isla degan yihiin waa maaragtay qaraabo waa marka horena ahaayeen daris waa yihiin arrintaas marka in la xoojiyo ayaana dardaarmaynaa runtii annagana waxaan markhaato ka nahay maaragtay diidii ninka reer waceeslaha cusmaan oo maaragtay loo xukumay in maanta baasha murursada iyo odayaashii ay ku wareejiyeen ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in nagu soo celinin ama maaragtay labada beelood dhexdooda in arrintaas marka aad iyo aad loogu dadaalon dardaarmaynaa dhacdadan ayaa tusaale u ah sida beelaha muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay u aqbalaan inay wax ku raadsadaan kitaabka alleh kuna kala baxaan shareecada islaamka ah waxayna maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ka jira markasta u taagan yihiin ilaalinta midnimada muslimiinta xalinta khilaafaadka iyo kugarnaqida cadaalad shareecadeed taasoo horseed u noqota nabad waarta iyo walaalatinimo sugan mahadsanid marwan wilaayada bakool ayaa ku boorisay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas inay xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xilli cadowga ku soo duulay shareecada islaamka si gaara wilaayaadka islaamiga uu dhabar ka jeediyey kuna jabay duulaankii uu ku soo qaaday dadka muslimiinta ayay wilaayada islaamiga ee bakool muslimiinta guud gaar ahaan bulshada wilaayada ugu baaqday inay u diyaargaroobaan israacinta cadowga ku hor kufay warbaahinta isaga oo dulleysan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo salaadii maqrib kadib ka hadlayay mid ka mida masaajida ku yaala degmada tieglow ayaa bulshada guud si gaara bulshada ku nool wilaayada ugu baaqay inay qaataan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee cadowga ay kaga saari lahaayeen soomaaliya sheekh abu cabdiraxmaan ayaa sheegay in cisiga iyo sharafta qofka muslimka ay ku jirto jihaadka iyo la xisaabtanka cadowga alleh isagoona dhanka kale muslimiinta ugu bishaareeyay in gaalada ay jabtay oo ay ku hungowday weerarkii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ummatuu mayka ciso wasa jihaad yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum jihaadka walan haayna ummatuu maslahadiya makajara wali hoog lagaga adoon hooga laha kanagsade maylana dhallinyaro soomaaliyeed gaar ahaan gobolka kunool anoo ku faa'iidaysada fursadun walaalayaalow gaalo geeka calansha dhihi gaalo calansha dhihi allahu akbar gaalo calansha dhihi xaqiiqatan tuma wallaahi gaalo calansha dhihi meel kas yaroo caalamul islaami kuga hayta mana gaalo ma imbaahanta geeka dimbooy ma gaariyal ari jaray gaalo geeka ma imbaahanta in lisraasiyo in lunku herni in lunku herni soomaali bariga afrika oo kale kuwar qabta ogsantiin gaaladii wallahaay malee wal shalkaagay markuu dugsigii shalkay maylan baahanya dhallinyarada oo meelo baaga muundada ka eh mayla raayo adduunyan aan hayno walkalan aan hayno way ballana walaalayaalow kitaabkun ilaahay difaacayaan baahanya halka hoy muaskaraadka halbuuyey fursadun halku faa'iiday waaliga ayaa tilmaamay in marka laga reebo dadka shareecada ay u cudur daartay dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan looga baahan yahay jihaadka waajibna uu ku yahay isagoona intaasi ku daray in xilligii saxaabada dadka cudurdaarka qaba xitaa ay furumaha buuxin jireen
sabab geeka sharci ee cudurdaar sharci ah dadka ilaahay sii indhoolade booste eh dadka noocaas oo ilaahay sheegi markii lagu reebo waayelada saxaabada qustandiniya ay meelo ka dagaalami jiraan maanaan dhawaay yaa istambuul oo caasamada turkiya yoga jasiiratu lcarab ha ku taban sacuudi ha ku taban ya meelo luqunka baa jiraan ku duuli jira dagaalku waa yeelada saxaabada qaar kumid ayo in dhooleeyin in dhooshay walngaargaana markii seeraw bumanaa walfiiriyom seeraw ilooleeba gabato waa ebirata haliintole walaa dhooba weeragaas ya mayla rajari yaalshay ma eraan aabbawaada may waa yeelbataa ilaahay waaba kiin udur daaray laysa alal acmaa harajun ba ilaahay eray lanka indhoolka mana dembe korjay masaaran oo jihaadku ku fadhaada ballaaray miskuroogdo mayra jari horrooyaari mana infiruu khifaafan watigaalana iwad infiruu khifaafan watigaalana iwad adoo waayeel ato culusto jilib culaas ata bah adoo dhallinyaro ato mayla raay shaab ata bood ilaahay lan cudur daari ma jara ilaa lan indhoole laysa ala laama harajun walaa ala laraji harajun walaa ala almariidi harajun waliha ku weri jihaadka olkufaday waa fardul ayn isaga oo kelimadiisa sii wato ayuu waaliga soo hadal qaaday dhibaatada xooggan ee yuhuuddu ay ku haysa dadka muslimiinta ee reer falastiin oo duqaymihii ay ugu dareen gaajo kumanaan muslimiin ahna gaajo daraaddeed ay u shahiideen isagoo aad moodda waaliga in indhihiisa ay ilin ku taagan tahay ayuu tilmaamay in marnaba aysan jirin sabab qofka muslimka uu u fadhiyo isaga oo walaalkiis uu dhiigbaxayo
ciyaalkii falastiin iyo bilaantiyo mahasti dadkii marka mayla raay oo waayeeladii ahaayeen barmageydid la raay iyo anti macnaha habad hoobi wali laka dhamaayo faday laka dhamaayo wali ha heri unu goboteen laha saari gee raashin lindiidi baraha bulshada meera kaas ay ooga bacaadka aamaya macnaha maaragna reeri arrantii haggalada ah mawlanka baahi darteed innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun seeka fadhaheeda korna marku unada fadha maniyaalon diintaanoo laka duuli dadka muslimiinta ee ardayoo laka tumadahay kitaabka qur-aanka yaa laka tumadahay masjidul aqsa yahuud yeel labaati afar saa ka kaadi ahay kitaabkiyaa ka kaadi ahaya mays laha saware hadda ka hor ogsantiin yeelo iidata saan hasuusada galbahee maku kuhaasantay aan noola may waali waa arran dhacdee edwin waay laakiin iimaanaynu ku damgadaw weliba may haytay yowmulxaji akbar maalinta aarafada hojaayi sugin ahayd waddamada yurub waddan kumid haddama hasuusada maylaha suubiye kugaale iyo may seeday masaajidka yaala meele kitaab qur-aanka ha gaadi hilib doon faran ha gaadi kerker hilib iyo eeran ah yaa ha gaadi kitaab qur-aanka yaa kurugi markaasaa dhulka inta dhinkii si gariro ogsaday macnaha kitaabka ilaahay difaacjii ay lagu sugahay وإنك كو أيمانهم من بعد آدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قال سينو كيرو كرتول عليا قال والله هذا منو كيراس قال أنت عمل يوم منو كيراس إلهي ماري هدي دين تين دوران نبي الله محمد انقفان كتاب قرآن كي محرمات المسلمين تكهد قدوان إلهي ما يباري فقاتلوا أئمة الكفر
kelimadan uu jeediyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku soo aadeysa xilli murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ay ku jabeen duulaankii shareeca la dirirka ah ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga islamarkaana lagala wareegay inta badan degmooyinkii iyo deegaanadii ay ku soo duuleen kuwaasoo hadda lagu xukumayo shareecada alleh mahadsanid abu xasaan ugu dambayntii dowladda kaafiradda ee ruushka ayaa wadda qorshe ay ku doonayso in galangal xooggan ay ugu yeelato qaaradda afrika warbixintan soo socota waxaa inoo eegayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعتزم فتح بعثة دبلوماسية مؤقتة في ليبيا لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد دخول حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف المياه الليبية قبالة سواحل طبرق حمل معه دلالات marka hal albaab oo xirma mid kale ayaa furma taasina waa falsafadda ruushka uu u adeegsaday siyaasadda dibadda kadib markii uu lumiyey saameyntii uu ku lahaa gudaha dalka suuriya awoodda milatari ee moscow ayaana markan si aanan horay loo arag ugu fidaysa qaaradda afrika saameyntii bariga dhexena waxaa beddelay dhul cusub oo istaraatiiji ah sida liibiya gobolka saaxilka iyo xuduudaha suudaan iyo jaad warbixintan waxay dul istaagaysaa sida ruushku uu si xayladaysan ugu beddelay safarkiisii istaraatiijiyadeed isagoo adeegsanaya saldhigyo cusub xulafo hor leh iyo qorshayaal cusub iyadoo ujeeddada ugu weyna ay tahay in afrika uu ka yagleelo saameyn ballaaran oo la mid ah tii uu ku lahaa gudaha bariga dhexe waa isbeddel aanan sahlanayn oo horseedi kara saameyn siyaasadeed oo cusub faragelin ballaaran iyo su'aalo mug leh oo la xidhiira maxaaluufin kale ayay moscow ka doonaysaa afrika mise halis amni ayay tani dhalin doontaa liibiya dal dhaca waqooyiga afrika waa halka ugu xooggan ee ay maanta ka socoto saameynta ballaaran ee ruushka kadib burburkii ku yimid nidaamkii bashaar al asad waana halka ay diiradda saaraysa warbixintan oo uu baahiyey wargeyska african defense forum ee hoostaga taliska maraykanka ee africom ka wareegitaanka ruushka ee suuriya iyo cagadhigashadiisa liibiya markii ay meesha ka baxday dowladdii uu hogaaminayo bashaar al asad kremlinka ruushka ayaa si dhaqso ah u wareejiyey agab ciidan oo fara badan oo u yaalay gudaha dalka suuriya qayb badan oo ka mid ah agabkaas waxaa lagu daadgureeyey bariga liibiya gaar ahaan saldhigga al khaadim oo ku yaala goob boqol kilomitir aagga bari kaga beegan magaalada bangazi saldhiggan ayaa noqday xarun istaraatiiji ah oo uu ruushku u adeegsado howlgallada milatari hub wareejinta iyo kormeerka dhaqdhaqaaqyada gobolka saaxilka ka socda waayihii dambe andre macroger waa xubin ka tirsan hay-adda jamestown foundation oo samaysa arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo dabagalka waxa ay ugu yeeraan argagixisada mar uu ka hadlayey soocagadhigashada ruushka ee liibiya iyo la wareegidiisa saldhigga al khaadim ayuu sheegay in halkan ay tahay isla meeshii uu macmar al khadaafi ka bilaabay duulaankii uu ku qaaday dalka jaad siddeetamayadii maantana ruushku uu beddelay booskaas maadaama ayuu yidhi uu adeegsanayo isla xeeladii khadaafi si uu u ilaaliyo ruushka masaalixdiisa gobolka saaxilka isku xirka saaxil iyo liibiya iyo ahmiyadda istiraatiijiyadeed ee uu ruushku ugu fadhiya dhulkan mar warbixintu ay ka hadlaysa qodobkan ayaa la soo warinayaa arrin la diiwaangeliyey muddo aanan fogeen kaasoo ah in diyaarad nooca antonof boqol labaatan iyo afar oo kasoo kacitantay gudaha dalka suuriya bishii mey ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan soona gaartay gudaha dalka liibiya gaar ahaan saldhigga alkhaadim ay awood u yeelatay in islamarkiiba ay uga sii gudubto magaalooyinka bamaako iyo wagaduugu oo ku kala yaala dalalka maali iyo burkina faso tani ayaana bannaanka keentay ahmiyadda istiraatiijiyadeed ee liibiya iyo waxyaabaha ay xukuumadda moscow u doonayso inay cudud ahaan halkan kusii xididaysato tani ayaana sahli karta sida muuqata in ruushku uu kooxdiisa fagner gaarsiiyo saanad weliba si sahlanna uu sidoo kale u fushin kara dhammaan danihiisa gaarka ah cilaaqaadka faladimir putin iyo jenaraal khaliifa xaftar ma mid liita mise waa mid xooggan tani waa su-aal kale oo ay hoosta ka xariiqaysa warbixinta wargeyska african defense forum ee hoostaga taliska africom waxaana lagu waramayaa in ruushku uu xoojiyey xiriirka uu la leeyahay jenaraal khaliifa xaftar oo hogaamiye ciidanka maamula bariga liibiya waxayna moscow si joogto ah u taageertaa xaftar putin ayaana tallaabadan u arka mid istaraatiiji ah oo lagu sugi karo danaha kremlinka ee gobolka law osborn oo ka tirsan kooxda baaritaanka ee all ice on fagner ayaa sheegay in ruushku uu gudaha dalka liibiya ka fulinaya howlgallo waaweyn oo ay halisi ku gadaaman tahay iyadoo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa xamuulka militariga ee moscow ay si joogto ah uga kala gooshayaan gudaha dalkan xukuumadda ka dhisan caasimadda drabulis ee haysata aqoonsiga galbeedka ayaana dhaleecayn mooye sheedda sare ka daawanaysa wax weliba oo ay si wadajir ah u samaynayaan ruushka iyo jenaraal khaliifa xaftar warbixinta joornaalka oo sii socota ayaa markan u jihaysanaysa dhanka xuduudaha dalalka jaad iyo suudaan waxaana halkan ku yaalla mataanu suhra oo ah mid ka mid ah salgiyada istiraatiijiyadeed kaasoo uu ruushku faramaroojistay waayihii dambe dabayaaqada sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan ayaana moscow ciidamo fara badan geysay halkan iyadoona dayactir ballaaran ku samaysay saldhiggan anas elgomati oo ah madaxa macadka sadiiq institute ayaana mar uu ka hadlayey tallaabadan waxa uu yidhi saldhiggan waa istaraatiijiyad cusub oo uu ruushku ku kala rogayay xisaabtiisa afrika ma ahan badiilka suuriya oo keliya balse waa bilowga shabakad cusub oo ka bilaabatay badda mediteraneanka lana doonaya in ay ku sii fidda afrika inteeda kale gunaanadkii warbixinta wargeyska african defense forum waxay leedahay sida muuqata ruushku ma lahan keliya dana ciidan iyo saamayn militari balse waa mid doonaya in sannadaha soo aadan uu si dhammaystiran badiil ugu noqdo galbeedka dalalka militarigu ay hogaamiyaan sida niger maali iyo burkina faso ayuuna hadda si qoto dheer ugu xidadaysanayaa isagoona dib u howlgeliyey saldhigyo hore oo la ilaabay iyo xarumo istaraatiiji ah hiiryadii reer yurubna waxaa baddashay tan ruushka ninkii daarta ka baxay iyo kan soo galay ayaana falanqayaashu gobolka waxay sheegayaan inuusan jirin farqi sidaas u ballaaran liibiya dhankeeda iyo galaangalka xukuumadda moscow ayaana dhalisay su-aal ah maguulo cusub oo istaraatiiji ah ayuu ruushka halkan ka gaari doonaa mise waxay noqon doontaa xaalad kale oo la mid ah tii uu kala kulmay gudaha dalka suuriya aad u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan eliyaas warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu